Daadadka iyo abaaraha ka dhashay isbeddelka cimilada ayaa dhibaato badan ku haya beeralayda gobolka Hiiraan, kuwaas oo sanad kasta la kulma daadad la tagay dalagyadii ay beerteen. Guddoomiye ku-xigeenka Rugta Ganacsiga Hirshabelle Cabdulaahi Cabdiwaaxid ayaa sheegay in fatahaadu u geystay webiga Shabeelle ee magaalada Beledweyne u geysay khasaaro dhan laba milyan, waxa uuna sidoo kale sheegay in ganacsato badan ay hantidoodii ku waayeen khasaaraha fatahaadda webiga Shabeelle uu ka geystay magaalada Beledweyne.
haddii ay beer ay aheeday haddii ay ganacsi caadi oo maaragtay general commerciga ay aheeday wixii oo dhan dhibaato badanay u keentay meel fayow ma jirtaa la dhihi karaa khasaaraha ama beer ah ama ganacsiga caadiga ah waxaad moodaa in wax ka badan markay biyo yimaadaan boqolkiiba soddon wax waa ka badan yaa la dhihi karaa in khasaare ay maaragtay ay ku dhacayso waxaa la qiyaasaa average ahaan isku celcelis khasaaraha ay sababto halkii biyobaxo lacag maaragtay laba milyan maaragtay iyo wax ka badana lagu maaragtay lagu qiyaasaa mataalan kusoo qaadanaa adiga magaalada waxaad ku leedahay goob ganacsi ama ha ahaato baqaar oo general store ah ama ha ahaato bagaash biyaa imaanayo alaabtaa meesha ku taallo boqolkiiba toban ka mida way qoyeysaa biyaha kaala tagaayo waxaad badbaadi maagtood badbaadidana qarash waxaa galaya fara badan ood ku raraysaa qarash fara badanna waa kusoo celinaysaa meeshaad geysay oo banaanka aheeday wax badanaa ku halaabaad uga soo tegaysaa dukaankaadi wuxuu soo noqonayaa asigoo maynis fara badan ku jiro oo dhib badan haayo waxaan naqaanaa baqaaro badan iyo dukaano badan oo oo magaalada ka furnaa oo laba biyo baxa ka or ahaa istore waaweyn ama maaragtay shoobino waaweyn ahaa oo hadda kacayan aan aa jiro sababna waxa u ah isbeddelka cimilada iyo fatahaadda faraha badanna iyo waxaan imaanayaa aa sabab u ah ganacsatada magaalada beledweyne ayaa sanad kasta ku hanti waaya fatahaadda soo noqnoqotay ee uu geysto webiga shabeelle